wafdi uu horkacayo safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya kamaaludiin toran oo ay ka mid yihiin ganacsato turki ah ayaa tan iyo shalay ku sugnaa somalilan waxaana wafdigani maanta ay kulan la qaateen madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo iyo xubno ka mida golihiisa wasiirada kulankaas ayaa labada dhinac ay kaga wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin sii ambaqaadidda wadahadalada somalilan iyo soomaaliya oo dowladda turkigu dhexdhexaadinayso iyo weliba sidii labada dhinac ay isu weydaarsan lahaayeen xafiisyo diblomaasiyadeed kulankan albaabadu u xidhnaayeen oo labada dhinac ay yeesheen kadib ayay shir jaraa'id oo wadajira xarunta madaxtooyada ku qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan iyo safiirka turkiga u jooga soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis ayaa sidan ku sharaxay arrimaha labada dhinac isla soo qaadeen kulankoodaas maanta xarunta madaxtooyada ka dhacay anigoo halkan la taagan safiirkii turkiga oo booqasho ka yimid halkan oo wada niman badan oo ganacsato ah waxyaabaha ugu waaweyneen waddanka turkiga maanta ka wada hadale waxaa ka mid ah sidii labada waddan wax u wada qabsan lahaayeen oo ay ka mid tahay xagga dhaqaalaha iyo baacmushtariga iyo horumarka caafimaadka tacliinta biyaha iskolooshbiyo iyo sidii aan hore ugu dhaqaajin lahayn wadahadallada nankii xamar dhex socda sida waxaanu goosannay inaanu walaaqaadkaygu sii ballaadhaan waxaanu furaynaa oo u yimaadeen olso inay halkan ka furtaan mas-uuliyaddoodii annana aanu ka furanno mas-uuliyaddaydii xafiiskayaygii ankara marka wada hadalla aada iyo aada u fiican baan maanta wada yeelannay aad baan ugu faraxsannahay cilaaqaadka naga dhexeeya waa laba waddanoo walaalaa waa laba waddanoo cilaaqaad taariikhiyo dheer leh oo aada iyo aada isaga warhaya
safiirka dowladda turkiga kamaaludiin ayaa isaguna sheegay inuu ku faraxsan yahay sida loogu soo dhoweeyey somalilan wuxuuna sheegay inay isla soo qaadeen wadahadallada u socda somalilan iyo soomaaliya iyo weliba arrinta furashada qunsuliyad ay leedahay dowladda turkiga oo hargeysa laga hirgeliyo iyo weliba xafiis ay somalilan ka furato ankara
um, Turkey uh, have uh, uh, some projects here and they would like to increase the projects. So the couple of issues we discussed here, uh, some political issues like opening a, a consulate and the office in Ankara and some other issues related with Somalia and Somaliland. And uh, also uh, I have people here uh, with me to uh, talk about development and uh, business opportunities.
saad la socotaan waxaynu wadaagnaa taariikh dheer waxaana doonaynaa inaan dib u soo celinno xidhiidhkeennii taariikheed ee naga dhexeeyey dowladda turkiguna halkan waxay ka wadaa mashaariic kala duwan waxaanuna doonaynaa in aannu xilligan kordhinno waxaanuna maanta kulankayaga kaga wada hadalnay arrimo kala duwan sida arrimaha siyaasadda oo aannu isla soo qaadnay arrimo ay ka mid yihiin inaannu halkan ka furanno qunsuliyad iyo weliba xafiis laga furo ankaraa iyo arrimo kale oo la xidhiidha soomaaliya iyo somalilan waxaana sidoo kale aniga ila socda ganacsato iyaguna doonaya in ay kala hadlaan arrimo ku saabsan horumarka iyo fursadaha maalgashiga ee halkan ka jira ayuu yidhi safiirku dowladda turkiga ayaa dhexdhexaadinaysa wadahadallo u socda somalilan iyo soomaaliya hase ahaatee xilligan waxaa muuqanaysay in ay hadallo warbaahinta ay isu marinayeen mas-uuliyiinta labada dhinac ay muujinayaan sida u hooseeyo kalsoonida ay isku qabaan inkasta oo u baaqday kulan wadahadal oo labada dhinac ay u ballansanaayeen bilowgii bishan haddana kulanka xiga ee wadahadallada labada dhinac ayaa loo ballansan yahay in bilowga bishan fooda inagu soo haysa ee disembar ay mar kale ka furmaan dalka turkiga waana mid ka mida qodobada uu safiirka dalka turkiga u jooga soomaaliya xilligan u yimi somalilan xog badanse lagama hayo waxa ay isla qaateen mas-uuliyiinta somalilan ee uu safiirku la kulmay ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa